Deegaanka Xanaan Buure oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Dhuusamareb isla markaana qiyaastii 42 kiilomitir u jirta ayaa hadda wajahaya isbeddel muuqda oo dhanka ganacsiga ah kadib sanado ay deegaankaasi ku jireen xaalado colaadeed oo hakiyay horumarka dhaqaale iyo bulshada deegaanka. Qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka Xanaan Buure oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay saameynta ay colaaduhu ku yeesheen ganacsigooda.
Xilliyada kala duwan intaas aan soo joogno farqi weyn ayaa u dhexeeya xaaladii hore iyo xaaladdaas ma laha wax badan waxaan anagu Muqdisho la tartami lahayn haddaan colaad nagu dhicin laakiin haddana waan soo koraynaa tuulooyin badan oo noo hooseeya haddana ka korsannahay waan fiicannahay nabaddii taas lama sheegi karo wax dheer ayay ahayd waxaa maxaa Dhuusmareeb aan ku dumi rabnay madaxaan buure ilaahay baa uun qadarta keenay laakiin haddana waan fiicannaa markaana rijaan leenna waa badan yihiin kol iyo toban tuulaan soo aada de waa ku mahadsanyihin annaga dhan way naga adeegteen adeegyadan ka bixinaa waa badan adu labaatan tuulo camal aan hoos timaada annaga ganacsiga oogaa dadka deegaamada qof kasta barnaamij kasta wuxuu ku xiran yahay ganacsatada wuxuu ku xiran yahay deegaanka deegaankiina hoogaa hadeertaan roob la-aantaas iyo wiifiifkaas midnaha oo roobyaraantu ay jirta maahane ganacsiga xaggiisa waa okay ku aheyd insha allah waa rajeyneynaa midda kale aniga xaggayga waxa waaye cabitaanka iyo tallaagadaha iyo howlahaas iyo ganacsiga jaajarka iyo howlahaas waa insha allah colaad iyo nabad ma isku mid maahan colaaduna waxay leedahay waa la yaqaanaa nabadduna waxay leedahay waa la yaqaanaa nabadda kol inkastoo ay mar kasta nabaddu fiican tahay ha naga qaboojiyo wixii dhiba deegaanku waa uu degan yahay xananbuuro insha allah wixii micnaha dadkii deegaamadaas uga tegay ama colaad ama ahaato ama waxay ahayd si kaleo waxbarasho la-aan ha ahaato waxbarashadiina waa ay socotaa nabadna waa aan haysanaa insha allah kulay jiraan dadkii isdagaalamay oo micnaha aan is arkin weli marka ilaahay barnaamijkaasa noo dejiyaan leenahay waana rajaynaynaa inay isbedesho
si wacan waa soo dhaweynaynaa bulshada iyo dowladda wax dhan gacanan waa gacan siinaynaa haddii ilaahay admaasayna soo taakuleeyaan oo noo yimaadiinoo si fiican u soo dhaweynaynaa waa jecelnaa nabadda iyo caafimaadka iyo dowladda iyo dhallinyarada iyo bulshada
reexanan buuro oon maxaa tidhahdaa awala naftayda ugu horeysa waxaan ugu baaqayaa waxyaaba badan aan ku weynay nafya maal baan ku weynay adeegyadii caafimaadka iyo ubadkeena agabkeenaan ku weynay wixii hore in laga waantoogaan ugu baaqayaa oon adduunka meelan awal shala naga hooseeyey baa maanta naga sare mare in adduunka la jaan qaadno ay naga dhaafaan dhibka waxyaabihii wade kuwii